bismillahi raxmaan raxiim adeer horta waxaan utacsiinayaa waxa weeye kow qoyskii iyo qaraabadii asxaabtii uu ka dhintay mudane cabdirasaaq xaaji xuseen makaankiisa janata firduus allah ka dhigo waxaa maaragtay muxuu ahaa ka lagu tacshiinaya qaranka soomaaliyeed maxaa jira nin qaran buu ahaa qaranka ee lagu tacshiinaya intaa markaan ka tago adeer cabdirasaaq xaaji xuseen anigu waa la shaqeeyey personally waanay qiinay prime ministerkii buu ahaa waktiga uu asagu ahaa prime ministerka anigu waxaan ahaa agaasimaha guud wasaaradda maaliyaddan ahaa wuxuu ahaa ninka dalbay anoo ah muxuu aha taliya-xigeenka waardi finansta dalbay inaan kusoo biiro jubilka oo aan noqdo director general ministry of finance adeer wuxuu ahaa ninkaasi nin soomaaliya buu ahaa ka hadli maayo keliya maaragtay inuu kamid ahaa odayaashii muxuu ahaa soomaaliya oo talyaanigu xukumi jiray odayaashii soomaaliya xorriyaddeeda keenay ka hadli maayo taas inta taarikh dheer weeye laakiin ninkani wuxuu ahaa nin soomaali ah maaragtay dadka uma kala exin jirin qabiil ma fiilin jirin wuxuu fiilin jiray quality buu fiilin jiray aniga markaan kuu sheego ilaa kontonkii dowladdan ku jiray ma jirin dowlad maaragtay sida cabdirasaaq dowladdiisa effective ahayd ma jirin inta kale xunbaa un maaragtay muxaha ka waxaysanaa marka qaranka soomaaliya nin baa ka dhintay waa u tacsiinaya wuxuuna ahaa waataan kuu sheegaya nin maaragtay muxuu ahaa heerkaas ahaa buu ahaa kabacdina waxaan anugu noqday ambasador baan ka noqday washington asagana waktigii maxamed saad barre waxaa laga dhigay ambasador to the u n intaa waa wada shaqeynay waa wada soconay marka nimaan aqaan weeye haddii qaranka soomaaliyeed maanta nin baa ka geeriyooday allah u naxariisto waa gartay markaad dib u eegto xusuustaada doorkii uu ku lahaa horumarinta soomaaliya iyo kasoo kabashadii nidaamkii gumaystiga gumaystaha oo kale iyo xorriyaddii iyo doorkuu ku lahaa bal haddaad wax yar ka taabato adeer wuxuu ahaa kow muxuu ahaa waktigii xorriyadda maaragtay muxuu ahaa la abaabulahayey wuxuu kamid ahaa madaxda sare ee maaragtay s y l ayuu kamid ahaa sida maaragtay cabdullahi ciise cabdirasaaq xaji xuseen muxuu ahaa aadan cabdulle cusmaan raggaasuu kamid raggii asaasilu ahaa kow wuxuu mar ahaa secretary general muxuu ahaa s y l buu ahaa wuxuu ahaa maaragtay muxuu ahaa nin aada iyo aada ugu adag maaragtay gumaysiga dagaalanka ayuu ahaa waxaan markaa weliba dhalinyaro ah weli markaa waxaan ahaa maaragtay nin hadii wax garanaya kadibna markii xorriyada la qaadatayna midaa dee galay intuusa baraha meesha noqonin wasiirka wuxuu noqday arrimaha gudaha wuxuu noqday wasiirka maaragtay muxuu ahaa howlaha guud buu noqday muxuu ahaa markii dambe waa dee isbedeshay dowladii aadan cabdullahi ka baxeen meesha iyo asaga asaga wuxuu ahaa laas muxuu ahaa baraha meeska aadan cabdullahi waxaa bedelay markaa cabdirashiid iyo cigaal alla unaxariisto labadaba janata fardows allah ka dhiga maqaamkooda ayo markaas iyo muxuu ahaa maxaarig buu noqday xisbi maxaarig buu furay kabacdi adu waa dee waxaa marka xukunkii la wareegayba maaragtay muxuu ahaa marka cabdishiid la dilay waxaa la wareegay xukunka bilitariga la wareegay marka nin wuxuu ahaa nin adag buu ahaa nin adag buu ahaa ko waxa kaloo adag aan kuu sheega waxa weeye oo anigu aad aan waafaqsanahay wuxuu mar mar walba rabay midnimadu rabay midnimadu rabay markii midnimada ay timid wuxuu ku dadaalay in maaragtay muxuu ahaa somaliland iyo maaragtay soomaaliya inaynan jirin wax maaragtay kala maaragtay muxuu ahaa takuurida weliba waxaa lagu lagu eedeyn jiray inuu aada usoo dhaweyn jiray maaragtay muxuu ahaa somaliland fisharskooda maaa asagu wuxuu raadin jiray quality dad lagu raadin jiray marka adeer ninkaasi nin soomaaliya buu ahaa nin soomaaliya buu ahaa ko mar la weydiiyey maaragtay sistamka lagu shaqaynayo wuxuu ahaa federaalka uu ka soo jeeday wuxuu ahaa federaalku wuxuu kala qaybinayaa dalkii waa maaragtay faragelin baa imanaysa marba wuxuu ayeedsanaa dowlad dhexe oo adag ku aaminsanaa mar kastaba marka adeer ninkaasi nin qiimo weyn lagu ahaa haddii nin walba tegahayaa anigu waa tegahayaa nin walba waa tegahaya adu waa tegaysa wax baaqanay ma jiro laakiin nin ba taariikhu reebaya cabdirasaaq xaaji xuseen baal dahaba ayuu soomaaliya uga tegay